Deegaanka Shabeelle oo dhaca galbeedka magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose, qiyaas ahaan soddon kiiloomitir Kismaayo uga beegan dhanka galbeed ayaa waxaa ku nool dad badan oo xoolo dhaqato ah, isla markaana ay saameyn ku yeelatay abaarta ka jirta dalka. Dadka degan deegaanka Shabeelle ayaa waxa ay sheegeen inay soo food saartay biyo la'aan aad u baahsan, maadaama la galay xilli jilaal ah in muddaana aysan helin roob, isla markaana warihii ay ku tiirsanaayeen ay ka gureen. Haddaba, qaar ka mid ah dadka ku nool deegaanka Shabeelle oo la hadlay warbaahinta ayaa codsaday in la soo gaarsiiyo biyo biyaha aad arkayso kuwaana si silac lagu helaa oo xitaa meelaha adiga kareetooyinka dadka reer baadiyaha aan ka soo codsanno ayaan kusoo dhaansanaa biyo la-aan ba-an aan ka jirno marka waxaan leenahay dowladda jubbaland inay naga caawiso iyo hay-adaha la socda biyaha iyo iskoolaadka iyo garoonka caafimaadka wallaahi xaaladda way adag tahay marka islaamka oo mataqaanay deegaanka wixii ay helaan unbaan aanan ka raagsanaa waxaan cabno iyo waxa saas ah aad bay ugu jirtaa biyo la-aan ciyaal yaryarna waa haysanaa ta kalaa meesha waa meel mataqaanay amnigeedu uu sugan yahay oo magaalo fiicane oo haddaan ka guurnona meelaan u guurno mana qaanlaayo meesha meel oo mataqaana hadda ay ka jirta maahan amni darra waxbarashada iyo mataqaanay daawada iyo biyaha si aad weliba biyaha ayaa ugu dhibaysanahay dowladda jubbaland waxaan ka codsanaynaa inay biyaha ay gargaar nagu siiyaan nagu caawiyaan meesho dhib badan baa nagu hayso oon baa ka jira oon ayaa ka jira berkado waalayna berkadihii waa naga qalamaan biyi dartood waa angegihin meesha noo dhibaataa ka jirta hay-adaha samafalka dowladda maxaan ka rabnaa inay na caawisa biyi la-aan saa'id ahaa ka jirta saa'id saa'id si e annagoo yaaban yaa berberka afar hal booyd aynoo imaatay booydiina ilkaha lagu kala qaatay oodii ilkaha lagu kala qaatay waddankeeni oo dhib baa ka jira oon baa ka jira si degdeg inay nagula caawiyaan rabnaa horraantii waraa waxay ku jirjiraan waxuma uusi ay ku jiraan warahiin waa naga angegeen wax biyuhu hayna ma leh waxaan cabasho ka jeedsanayaa deegaanka shabeelley dad baaba ah oo oon u baaba'san waxbarasho la'aan mashqulo la'aan safaad badanaa iska jiro dad toddoba casho iyo siddeed casho aan casho karsan hataa in laga helaa isku dhex noolila intaasaa muhiima xagga biyaha xagga biyaha aad baa loogu liitaa dowladda jubbaland waxaa ka codsanaynaa iyo hay-adaheedba inaad si deg deg inay biyaha noogu saacidaan haa ma fahantay ta kaloo labaad waxaa jireen baraagado beceel oo biya ku dhacaan biyihii way dhuugsadeen way tageen xoolihii dhammaa lo aa jirta loodii baaba'day